xaj shaafi bal waxaad iga warantaa marka ugu horeysa ood faahfaahin iga siisaa wiilkan madowga ah ee ciidamada booliska magaalada minneapolis ay dileen iyo waxay keeneen iyo wixii keenay dilkiisa runtii xalay markay ahayd sideeddii fiidnimo yaa waxaa magaalada minneabolis booliskeeda waxaa u yeeray qof ama siday sheegeen qof u sheegay inuu faldembiyeed ka dhacay meeshii looga yeeray markay boolisku yimideenna astaantii loo sheegay qofkii dembiga geystay qof u eg bay waxay ku arkeen banaanka markiiba oo gaari ku jira kadib gaarigii bay kala soo baxeen wixii dhex marayba qofkii wuxuu waa dhintay waxda kadib isla xalay boolisku waxay sheegeen ninkii ay qabteen inuu ahaa nin horey u xanuunsanaa xanuunada xiriirkii dhimashadiisana wax xiriir la leh xiriir oga dhigeen in xanuunkiisii ay sababtay laakiin wixii o dhan waxaa bedelay saaki markuu waaga baryey yaa waxaa la helay video dad goobjoog ka ahaa goobtu ay ka duubeen say wax u dhaceen oo runtii dhacdo xanuun badan dadkii daawda ay daawan waayeen taasna waxay gelgeshay magaalada dhan waxaa muuqatay oo ka muuqatay videoga booliiskii oo qowr ayagoo gruub ah isugu tageen ayagoo afara iyo mid ka mid ahna weliba jilibka qofkii ninkii madoobaa ay hayeen ay dembi wuxuu geystay ba annaga kolley ma naqan laakiin qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta oo weliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinaya oranayo ma neefsan karo war ma neefsan karo iga deg ma neefsan karo iga qaad lugta ama ma neefsan karo ku celcelinaya oyan ayagana ay sahashadeen aysan maqlin ilaa qofkii markii dambe ay noqotay in uu dhaqaaqi waayey la waayey xarakaad laga waayey kadibna ambalaas ay waceen ambalaaska markay waceen oo uu yimidna waxay u geeyeen isbitaalka laakiin waxaa cajiib ah isbitaalka markii la geeyaba wakyar kadib horu ka dhintay ninkii laakiin xalay waxay sheegeen booliiska markay geeyeen inuu u dhintay tii mnaha xanuun uu hore u qabin u dhintay marka waxaa cajiiba oo isweydiin leh ma dhibaatada ama keentay in laga aami baxo booliiska magaalada
laakiin sida adiguna aad sheegtay kaamerooyinkana ka muuqatay nin aan wuxuu ekaa wax dhibaataha ku ahayn khatarta khatarna ku ahayn amniga ee ciidamada laakiin sida ka muuqatay arxandarro loo dilay qoorta lajirib laga saaray sidaas ku dhintay madaxdii gobolku dabcan arrintan way ka hadleen ilaa hadda maxay ka yidhahdeen runtii horta waxaa cad ilaa hadda aan cadeed caddaatayna ninka inuusan hubaysnayn wax khatar ama amni darrona uusan ku haynin dadka deegaanka ama booliiska laftii uusan u geysan wax amni darro ah laakiin waxaa alxamdulilah sidai ka muuqatay muuqaalka videoga oo lagu arkayay laakiin dadkii mas-uuliyiintii gobolka oo ugu sareeyo gudoomiyaha gobolka ama gobanalka stateka tim walles oo runtii yiri waa wax aan laga aamusi karin waxa dhacay manaha inay arrin aad u xun tahay waxa dhacay weliba inuu rabo inuu arko deg deg wax looga qabto waxaa kaloo hadla meeyarka magaalada caddeeyey afartii falkaa geysatay xalay isla saakaba in la faaray markii la ogaaday videoga la arkayba in shaqada laga fiijiyey laakiin ninka xeeraalyaha gobolka ama xeeraalyaha degmada henebin oo minneapolis ka mid tahayna wuxuu ku dhawaaqay inay baaritaan ay bilaabeen ayaga iyo f b i-da iyo minneapolis qeybta wax u baartaba kadibna ay xigi doonto ficiladii laga qaadi lahaa baaritaankaas laakiin runtii waxay noqotay mid dadka ka danqadaa markay daawdeen kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah inay dhici doonaan kolley in maxkamad loo keeno dembiyadii nooca nimanka geystay shacabka reer minneabolis gebi ahaan iyo dad badan oo kala duwan oo aad u badan tiradoodana maanta waxay sameynayeen mudaharaad ay ku sameynayeen goobta wax ka dhacay waxayna dalbanayeen in nimankii dhibka geystay ama ninkaa dilay la xiro oo lasoo jaajgareeyo lasoo maxkamadeeyo ilaa xariga xataa waa kow lasoo xiro kadib la maxkamadeeyo marka arrintaasna way socotaa laakiin waxaan rajaynayaa insha allah maadaama statekan state ama magaaladan ay dhacdooyin kale noocan oo kale ka dhaceen in arrintan degdeg wax loo qaban doono marka la eego marka dhacdooyinkaas sheegtay taariikhdii hore ee gobolkan ka dhacay booliiskii magaaladan wax ku dilay weliba dadka madow dilay intaan ognahay ma jiro qof loo maxkamadeeyey ama loo xiray marka laga reebo wiil soomaali ah oo gabar caddaana isagu dilay kadibna inta la maxkamadeeyey la xukumay ma la filayaa markan in arrimahaas hore taariikhda marka la fiiriyo ay wax ka bedasho ugu yaraan dadkii ka dambeeyey geerida ninkan madowga ah la dilay la maxkamadeeyo lasoo xiro horta runtii saa ula socoto walaalkee city oo magaalada layahay minneapolis isbedelo badan bay martay khaasatan waxaan ka hadlaa magaalada minneapolis xilligii wiilka soomaaliga ah oo gabadha cadee weliba aan wadanka u dhalan uu dilay waxaa loola dhaqmay si aad aad u qaabdaran runtii waxaa ka horeeyey sanad gudihiisa ama sanad ka hor nin madow in lagu dilo north minneapolis wax loo qabtay ilaa hadda xuquuqdiisi iyo dadkooda xuquuqday lahaayeen maxaan ku dhaha wax laga qabta ma jirto ama looma xirin qof oo xabsi uguma jirin nin booliisa magdhow u qalanta dadkii dhibka loo geysteen lama siinin sida meeshii wiilkii maxamed gabadhi uu dilay isagoon loo dirin xabsiga laakiin layidhi dembiga wuu geystay labaatan milyan baa isla habeenkii loogu dhawaaqay la siiyey familkii marka waa dhaca runtii xuquuqdarrada macnaha cadaalad darrada dadka kalarka ah markasta ku dhacday way jirtaa mar walba laakiin hogaankii minneabolis isbedel weyn baa ku yimid ninka hadda magaalada ka ah minneabolis waa nin u firfircoon inuusan u daawanin cadaalad darro noocaasoo kale ah wuxuu markiiba la qabsadayba uu keenay nin madow oo markii ugu horreysay ah inuu jief ka dhigo magaalada minneabolis uu jief u noqdo weliba taariikh fiican ku leh booliiska dhexdiisu booliis ahaa laftigiisa taasna waxaa waaye waxay keentay in sidii hore dhaqankii hore dhaqan ka duwan inuu iman doona laga yaabaa oo runtii gobanarkeena oo nin brogesif laftigiisa oo isha ku hayay arrinta markiina ka hadlay waxay ila tahay marka insha allah inay ka duwanaan doonto dembiyadii hore ay booliisku ficiladii hore ay samayn jireen oo ay ka badbaadi jireen waxba laga qaban inay ka duwanaan doonto midda hadda dhacday yay maleynayaa inay statekeenna iyo magaaladeenaba wax badan ka bedeli doonto insha allah aad u mahadsan adiga aad u mahadsan walaalkeyd